anu wax lacaga ma bixin koox waxaanu ahay ku tala gashay in aanu dadka soomaaliyeed tusno in aan muxuu ahaa lacag keliya laysku doorana lasu maxaa la yidhahdaa aqoon iyo la soo qabtay iyo muxuu ahaa waxaa loo yaqaano merit ama meritocracyga la yidhaahdo muxuu ahaa qofku muxuu ku haboon yahay hogaan muxuu haboon yahay dalka muxuu kasoo qabtay mauhiiliyey aysan noqonin muxuu ahaa tilmaamaha wax lasu codka laysku siinaya imisaad bixisa aysan noqon waayo haddii taas taa wax dhinac yaal oo soomaalinimaha oo muxuu ahaydo wanaag ah oo sida adduunyada u shaqeeya baanu anagu waxlayadaasi ku talagalnay aad iyo aad in lacag bixinaya keliya ay saxamaana dee maba ahaynba yani sababtii ummadda soomaaliya kuma jirto waxa weye sidaas unbay ahayd inaanan baaqsan muxuu aha waxaanu qabno oo ah dadkaan iyo dalkaan inaan waxu qabanno hogaamino u adeegno annagoo aan kusoo bixin muxuu ahayd lacag ama qabiil ama wax lamida intaasun bay ahayd marka intaasina hadda ummaddu waa naga istaaheshaa yani afartan ninkii haysta iyo ninkii laga bixiyeyba muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed mustaqbalkeeda ka weyn moogtahay afartan kunol
laakiin lacagta diiwaangelinta afartanka kun waad dhiibteen soo ma aha marka laga reebo lacagaha kale ee xildhibaanada ee la siinayey
maatre afartanka kun oo diiwaangelinta ah waa waa bixiseen soo ma aha oo musharaxiinta madaxweynaha laga reebo labadii kun iyo toddobiyo tobankiina waxay ahayd soddon kun anuu markaas xildhibaan baan ahaa barlamaanka waxaan kusoo jeediyey mooshin baan keenay soddonka kun shan iyo toban kun abaar xun baa jirta tan oo kaleeta ah shan iyo toban kun loogu deeqo abaaraha oo haaf la bixiyo mooshinkiina waa la saxeexay waana saasaana muxuu ahaa lacag lix boqol oo kun iyo doog ah baa abaaraha loo loo loo magaratay lacagta bixinayna waa waxaan gartay rajaynayaa xildhibaanadu inay yidhaahdaan abaaraha abaar xun baa jiree dadka ama ama barkeed ama kulligeed ha loo dira abaaraha ma garat hadda lacagaha ee musharaxiinta laga qaaday ee madaxweynaha ee hadda ee akoonka bangiga bangiga dhex lagu shubay ee soo ma habboona in abaaraha lagu wareejiyo si gurmud loogu fidiyo dadka abaartu ay saamaysay ha ha dadka abaarta lagu wareejiyo weeye maxaa ya iyagaa xaq u leh iyagaa u baahan in muxuu ahayto la taageero oo gacan lagu siiyo lacagtaas marka annagana waxay noo noqon lahayd sadaqay noo noqon lahayd dowladdana waxay u noqon lahayd sharaf iyo karaama iyo waajibkeeda ay- ay fulisay ma garat waa gartay ee xildhibaan zakariya waxaa jirtay Kenya, taasna hadda inaan laga bixin ay ay barlamaanku ay keenaan mooshin eh, sidaas odhanaya in lacagtan abaaraha dadka abaartu ay halakaysay lagu lagu taageero waa tahay ee xildhibaane dhinaca kale ee waxaa jirtay diyaarado aad ugu tala gasheen in ama gaar ahaan adigoo aad soo iibsatay oo dadka beeraleyda ah in lagu gacansiiyo sidii cayaanka looga hortegi lahaa ama ee, ayaxa bal diyaaradahaas ee, iyo halka ay ku dambeeyeen
maya diyaaradahaas maxkamaddaan geeyey eh, ma cayayaan keliya maahan diyaaradahani waa shaqo aad u badan bay u qaban lahaayeen dalka eh, khaasatan beeraha iyo biyaha eh, iyo xataa carabixinta webiga n oo dad ka soo wareyso masalan meelaha biyaha webigu ka fataho meelaha u baahan in laga in laga muxuu ahaa awdo meelaha u baahan in laga bixiyo waxaasoo dhan bay waxay ku samayn lahayd waxay yidhaha area sur- aerial survey ama ama ama sahan eh, cirka ah Eh, labada webiba wax badan bay tari lahayd waxay tari lahayd biyo qabadka waxaan la yidhaahdo oo eh, dhulkeenna waad aragtay eh, abaaro baa hadda isdabajooga ku dhaca waktiga roob ku da-ana eh, biyaha waxay inta badan aadaan badda ay aadaan oo togag bay maraan dhulka kolkiisa ah dhulka korkiisa ah togagaas xataa waxay ku samayn lahayd eh, map bay ku samayn lahayd ama eh, maxaa la yidhahdaa mapping wax la yidhahda ku samayn lahayd markaasi kuwa ugu habboon iyo sida laysugu soo duugi karo iyo biyaha qabadkaasna biyahaas marka badda waa laga celin lahaa Eh, kayd bay noqon lahaayeen eh, xoolaha iyo bir daaqa iyo kulli waxaasoo dhamme waxay ku ay ku baraari lahaayeen En, yacni waxyaalo tiro badan oo soosaarka cunnada ku saabsan Mhm.
eh, ama beer ha noqoto ama xoolo ha noqotee en en en ayay ayay ayay diyaaradahan taraayeen masalan xoolahoo kaleete dadka xooluhu ka baxsadaan waa waa dii oo waa lagu caawin karaa in la yidhaha xoolahaaga halkaasay joogaan iyadaa ismoodgaraynaysa camera ku xiran waxaa lagu caawin karaa muxuu ahayto dhulka xirmooyin inta la sameeyo eh, meesha daaq markaas loo fiican in la yidhaahdo halkaa u guureen reer baadiyo meesha kalena xirmo laga yacni ومشروع قرن بوها مشروع قرن بان ugu talagalay ee dawladuna ay gacan ugu siiso waayo waa si baabaayaan xoolihii cunadii waa yaraatay waa og tahay ama ma jirtaba bariis iyo baasta iyo bur laga keenay iyo kelidka ku noolahay magaalada dadka khaasatan kuwaasna hadda waa gabaabsaday noqdeen oo dawladihii soo saari jiray burka iyo qamadiga iyo muxuu ahayd burka laga sameeyey iyo saliidaha saliidan gabaldayaha aan ku karsanay iyo waa ruushka iyo iyo ukraine baa ugu badan adduunka iyagaa dhoofiya ayagana waa kuwa dagaalamaya waxba lama dhoofiyo marka sacaadkoodana cirkii ku dhigtay lamana helaba marka waxaasoo dhan baan ka kaaftoomi lahayn nasiib daro waxaan muxuu ahaa dad uun ku talagalay inay waxaas baan garanayn ama ku talagalayba de inay aniga magacayga been iga sheegaan dilaan muxuu ahaa siyaasadaysan dacaayad siyaasadaysan baa diyaaradahaas lagu haystaa anu maxkamadda waxaan geeyey gobolka banaadir halkaasi ku jirta waxitaa ka badan oo aan ka hadli kara male waxaa weeye waxaanu ka sugaynaa dowladda inay timaado wakti loogu talagalay hadda intaasoo jeer baa loo diray warqad oo laleeyahay imaada ku iman waayeen muxuu ahaa nidaamkii hore oo tegey waxaan rajaynayaa qoladan cusub inay muxuu ahaa iga garbaxdo inay soo deyso muxuu ahaa diyaaradahayga si aan ummadda ugu shaqayno oo food security-ga ama maxaa la yidhaahdaa nabadgelyada cunnada gargaarka cunnada iyo biyoqabadka iyo waxaas oo dhan wax ka qabanaya diyaaradahani waa mashruuc qaran weeye waa yacni dowladda soomaaliya iyo private in laysaga kaashado weeye qof keliya ma wadi karaba
marka fariin gaar ah oo madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamed hadda u dambeeyo loo isticmaalo beeraha adduunka dhan waxaa weeye smart agriculture baa la yidhaahdaa waxaa la isticmaalaa diyaaradahaas xataa telefoonka yarkaa oo hadda lagu hadlahayo midkan androidka g p s haddii lagu xiro beeraha waa loo isticmaali karaa maxaa geedihii waraab u baahdeen inay welcome point gaadheen yani waxyaalo badan oo beertii oo moogta yaambada iyo cagabta iyo waa gabaabsi weya technology muxuu ahaa ama caawinaya cagabtaas iyo yaambada amaba isagu wax badan ka taraya natural resourceska oo aaskan ama dhirta ha noqoto kaymaha ha noqoto xaalufka dhulkan ha noqoto biyaha ha noqoto yani multipurpose wax waa wax tiro badan oo shaqooyin badan lagu qaban karayo ma garat waa tahay taasaan adduunka hadda isticmaal halkaasaa loo guuray ma garat marka haddaadan la socon adduunka waa ka haraysaa dadkii waa batay cunnadii waa yaraatay waari waa bateen waxa lagu kordhin karaa waa technology weye bs technology la isticmaalo weye marka waa mushkila haddii qofkii waxaa soo bartay dadka ugu adeegi lahaa uu victim noqdo oo isaga noqdo qofkii muxuu ahaa meeshuu wanaagga rabay wixii lagu dilahayay isaga ay noqoto wixii lala dhacayay waa waa dhibaato weeye haddee dadkuna wacyi badan ma ayla soomaalida ahay mana aha markii ugu horreysay wax cusub dalka aan keeno aan laga aqoon masalan hadda waxaa jirtay waagii fax soo baxay bakishiyan talyaaniga baa jirtay siddeetan iyo toddobadii siddeetan iyo sagaalkii meelahaas ayd baan u malaynayaa shirkad baan lahaa bakishadii markaan keenay airbortka lagu qabtay wixii baa la baaray dowladdii markaa jirtay waa la baaray waxaa la ogaaday waxaan inay fakishiyeen oo faa'iida ay leeyihiin waa la iisii daayay dowladdana waxbaan weliba ka siiyey mogta marka nasiib daradu waxa weeye haddii aad u noqotid wixii wanaagga ahaay oo weliba horumarka ahaay oo loo baahnaayo technologyga ahaa aada u noqotid maxaa la yidhaahdaa qofkii isagu yani meeshii lagu caawin lahaa ama lagu ammaani lahaa qofka u dhimanaya haddaa noqoto waa mushkilo ya waa gartay
marka arrintaas saas weeye waana rajaynaynaa in muxuu ahaa dowladda cusub ay intaas garagarato oo alaabteeda laisii daayo ummadaana iska leh muxuu ahaay to kolley waan muxuu ahaa xiriir baan wadaa hadda in waxa weye maxkamaddu yeeridii afar jeer miyaan saddex jeer ay u yeertay maamulkii hore waana iman waayeen waana arrin khalada weeye oo macnaheedu yahay systemka maxkamadnimada iyo cadaalad oo dhan oo dowladdu leedahay iyo shacbiga soomaaliyeed baan micnaba la lahayn micnaaba lama leh waayo adduunka kale maxkamad hadday kuu yeerto khasab waxaa rabtid ahow ilaahu rabbi aad ahaataa ninka adduunka u shaqeeya khasab weeye inaad garbaxday ma garatay waan rajeynayaa hadda in in isbedel ka dhaco isbedel ka dhacay inuu inuu inuu faransi sameeyo oo la ii soo daayo muxuu ahaa diyaaradaha ingiliiska iyo